Iskuulka naafada Baydhabo waxaa wax ku barta afar boqol sideetan arday oo isugu jirta naafo iyo kuwa danyar ah. Iskuulkan oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ayaa burbursan dhismihiisa, waxaana ardayda wax ka barata ka kala yimaadeen xaafadaha magaalada Baydhabo. Maamulaha iskuulka naafada Baydhabo Ciise Cabdullaahi Salaad iyo Aadan Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah macalimiinta iskuulka dhiga, ayaa muslimiinta waxaysta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha iskuulkan oo ah mid burbursan.
mayba en iskuulkan en dhakaday arday iska ka kooban ilaa boqol iyo afar boqol iyo sideetan arday en oo in badan dadka baahida gaarka ay qabaan en iska jaran keli iyo leeman gaar eh en lankasta baahida gaar ay qabo ama en lankas waa barashada daneeyahay en eedi eedahan ku dhawaayana en insha allahu taala haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaada bulshada en bulshada baydhabo mayba in sheegay si naxariis leh in lankasta baahida gaarka ee qaba ama daneeyo wala barashada in kooya mayba jare caqabo badan baahayaal badan en baahida kow en ardaydun qaar baabura lakasheene maha socdo koraan en iskuulkii dhisma fayla maxaysada dhisma maxaysada iyo ero korna en insha allahu tacaala qof kasta samafal eh ama qof kasta oo daneeyo inay walanqowada ani la xiriiri kara ardayda uniform sho ardayda may kale inka baahangna qalmaantiyo buugagto boorsayaal iyo ku qaadaan ardayda arday yaryaro an baahangna may kale fadaanay inaynano kaaw eed iyo eedna baahideena height hay-adaha samafalka iyo hay-adaha oo ka howlgalaayaan baydhabo inay macalimiinta dhansho iyoona sida camal macalimiinta noo gaaban
waliba ku tirsanaa macalimiintoo iskuulka baydhaba disability primary secondary school iskuulkan isinaraasan wala oo lacaqay ardayda laku gaado male markii aani ardayda adaragaasana distance fuuqiyo ku kooyeen waxaana si oo lang ijaariyey baabuur oo guddigii iskoolka walaasee baabuli waxaana soo baabuurka beesidiis lika fangaraayo ardaydana mararka qaar buuwaaka iyo walaasin ka gadaano ka tafalobad gareeyeen